marka waxaan nahay looyarka u doodaa bulshada arrintan af soomaaliya waxaa lagu dhahaa dhexdhexaadis mediation macnaheeda maxaa waaye dhexdhexaadis dilka iyo galmada kuma jirta wax la dhexdhexaadinaya mays maqalne falaadxumada labada jinsidiyood oo ragga iyo dumarka kuma kuma jirto dilkii weynaayna kuma wixii kaloo khilaaf oo yar laakiin igu maxkamadda keeskaada markuu imaado adaa lagu weydiina arrintan inaad dhexdhexaadis la geeyo ma rabtaa mise ma rabtid adiga ayaa dhahay dhexdhexaadisa noola geeya qof dadka dhexdhexaadiya oo maxkamadda ku xihan ayaa loo yeerayaa markaasaa la leeyahay cabdi ma ku kalsoonta maya haddaa dhahdid cabdi gartaas ma gelaaya qofkii adiga aad ku kalsoonta ayaa gartaas gelaaya sanad iyo laba ma soconaysa lixdan beri bay qaadanaysaa lixdanka beri kadib wixii aad ku heshiiseen ayaa maxkamadda lagu soo celinaa go'aankiinna maxkamadda go'aan u ah ma ismaqasheen dadka la rabo inay istababaraan waa istababari karaan dadkii wajiha loo koodsaa tegaysaa liason ofsa qof la dhahaa jira waa dadka u dhexeeya maxkamadda iyo bulshada tababarkan dadka lagu dhexdhexaadinaya in la siiya ayaan rabaa ayaa dhihi tababar ayaa lagu siinayaa cilmigaa marka aad heshid shahaadaa lagu siinayaa shahaadada markaa heshid arrinta maxkamadda imaadda xakenyada aad loo dhiibi kara arrintaas ayaad noqonaysaa soo ma fiicno dadka arrinta maxkamadda ka dhexdhexaadinaya ayaad noqonaysaa tababar ayaa lagu siinayaa marka adigana gartaas ayaad geli laakiin ka hore cilmi waa inaad yeelataa waxaan rabaa laba shay inaa ogaataan galmana kuma jirto dhexdhexaadiska kufsiga kuma jirto faraxumaynka kuma jiro dilkana kuma jiro marka macnaha mediation waa dhexdhexaadis cilmiyaad baranaysaa arrintan waa marka saasaa loo baahan yahay inaad ogaataan aanin ree wajaaraan ahay adiga wajaar siddeed sano lasoo dhaafay ayaan ahay marka waxaa weye arrintaana loo keenay waa arrin aan u baahnayn annaga arrintii annaga aan wax ku wadnay ayaa naloo sharciyeeyey taas oo ah dhexdhexaadin mediation waxaa weeye waa laba ishaysatoo la dhexdhexaadiyo waay laguna dhexdhexaadiyo si cadaalad ah marka sidaa darteed annaga muslim baa nahay islaamka kun iyo afar boqol iyo hodhodhoog ka hora ayuu islaaxa noo sheegay inuu fiican yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi labaha nin iyo xaaskiisa hadday issoo gafaan oo ay maxkamadda imaadaan akhyaar dhinacaan ka socoto iyo akhyaar dhinacan kale ka socota ha loo bixiyo akhyaartaas hadday wanaag doonayaan ilaaha wanaagga waafajinaya marka sida uu looyarka noo sheega waxaa weeye oo hore loo sheegay arrintaa waa maslaxa maslaxadana nin lagu kallifaaye qof uusan rabin uusan aaminsanin laguma qasbaayo qofkan waxaa la leeyahay adiga madiyata la imaaw akhyaar la imaaw oo adig ku kalsoon tahay qofka kalena waxaa leeyahay akhyaaraad ku kalsoon tahay la imaaw akhyaartaasaa fadhiisani wixii diinta ay ka qabtay ay u bandhigayaan culimmaday la kaashanayaan marka waxaa weeye si xaqa oo diinta islaamka ay ogoshahay ayaa micnaha ayaa micnaha lagu xallinayaa